waxaan kaloo sheekha weydiinay su-aal kale oo ku saabsan cilmiga taariikhda shiikh ma la heli karaa isbarbardhig taariikheed oo cashar naga siin kara burburka is-afgaranwaaga iyo dagaalada haysta ummaddeenna soomaaliyeed oo lagu tirin jiray in ay ahayd ummad wada muslim ah
maasha allah waxaan dib waxaan idxasuusinayaa mar kale baaraka allah fiikum inaan horey uga soo hadalay su-aalihii hore in bidcooyinka mar kasta ay ahaayeen cadow gudaha ah oo islaamka gudaha ka dumiya gaaladana ku siiya weerarka ay bannaanka ka soo qaadayaan sidii ay ugu jebin lahaayeen muslimiinta ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa kariimka ah markii uu ku yidhi walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum oo ilaahay uu naga waaneeyey iskhilaafka iyo muranka khasaaraha dhaliya oo uu yidhi haddaa intaad samaysaan oo khilaaf iyo dhibaato gudihiinna aad kaga samaysaan awooddiinna ayaa burburaysa dee arrinta cadowgu way fahmeen way arkeen wuxuu yidhi naadimkii fayaa ummata alislaami fi ddiini majdukum waqad adrakat acdaa'ukum dalika siraa caqaaribuhum dabat calaykum taxafaduu falaa taxsabuu jamran atowkum bihi tamraa dadka muslimiinta ahow cadowgiinnii oo gaalada ah iyo kuwa ay soo adeegsadeen ee bidcada ah waxay ogaadeen in guushiinna iyo horumarkiinna ay ku jirto diinkiinna oo diinkiina uu idiin sheegay guulihiinna iyo waxyaalaha aad ku badbaadaysiin idinkagana digay waxyaalaha khatarta idin ah waqad adrakat acdaa'ukum daalika siraa sirtaas way garteen way haleeleen way fahmeen cadowgii marka waxay adeegsadeen kala burbur iyo isku dir iyo kala fogeyn in dadka muslimiinta ah loo geysto mar kasta waxay marka adeegsadeen qaacido arrintaas dhanka ah oo aayadda qur-aanka ah ka hor imaanaysa oo la yidhaahdo fariq tasud qaybii aada xukuntide gaaladii mar kasta qaacidadaas kufriyada ah waxay ku fushanayaan dadka bidcooyinka ah haddii aan in yar dib u xusno u milicsano khilaafkii ugu horreeyey iyo burburkii ugu horreeyey firaqii siyaasiga ahaa ee sameeyey waxay sameeyeen wakhtigii khulafaa uraashidiinta oo dowladda islaamka caasimadeeda ay ku taalay ay ku taalay madiinatulmunawara ay ku taalay haddana dowladdii kale ay ku xijiyeen oo caasimadeedu ahayd islaamka dimashqa ay ahayd ay sidaas oo kale waxay ku sameeyeen furfur gudaha ah bidcooyinka khatartoodu waxay haddana sii tahay markii ay isku dirka iyo furfurka ay samaynayaan waxay u adeegsanayaan aayaad qur'aana iyo xadiis axaadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo ay si khaldan u fasirayaan aayaadka qur'aanka kariimka ah iyo axaadiista rasuulka calayhi salatu salaam ayay macnaheedii beddelayaan haddaan tusaale u soo qaadano bidcadii la odhan jiray khawaarijta bidcadii la odhan jiray waxay dhahayeen oo sayid cali ay ku eedaynayeen ooay u soo qaadanaayeen oo ay ku radinaayeen in qur'aankii kariimka ah ay ka leexdeen in ay diintii ay beddeleen markaasay aayaad badan qur'aan akhrinayeen oo ay dhahayeen waidaa qiila lahum laa tufsiduu fi lardi qaaluu inamaa naxnu muslixuun waxaa loga jeedaa sayid cali aa loga jeedaa iyo aayada saas oo kale ay deliishanayeen sidaas oo kale kuwii faatimiyiinta iyo marka ay soo baxeen bidcooyinkii lamidka ahaa iyagana aayado ayay deliishanayeen ay iska dhigayaan inay aalubeydka ay xigaan oo aalubeydka markaasay aayadaha dhahayeen daahirkoodaba lama rabo ee macno kale oo oo been oo imaam ku fasiray aan la arkinin ayay adeegsanayeen muslimiinta isku dirayeen marka iska horkeenayeen marka qaybahaas way badnaayeen maamulkii ku xigay isagana oo islaamka baqhdaad looga talinayay sidaas oo kale ayuu ahaa fashalladii firqooyinkii faraha badnaa oo islaamka bidcooyinka ay adeegsanayeen oo waqad adrakat acdaa'ukum dalika siraa ay ku qotomeen idan sirtii ay fahmeen oo ummadda muxamadiyada awooddoodu ay ku dhisan tahay ishashada iyo cid kasta awooddoodu oo ay u shaqaynayaan farriq ka sudo ugu dambayntii waxaa aad noogu filan oo haddana saameeya qaabkii loo burburiyey een, eh, dowladdii cuhmaaniyada sababta oo ah een, waxaa adiladu mar walba ay noo sheegtaa oo mar walba taariikhdu ay noo sheegaan een, gaalada inay adeegsanayaan fariiqta suud arrinta ah qaybi aada xukuntida kow taasna waxaa u hirgeli karaa cid gudaha kala dirirta barnaamijka ay la dirirsan yihiin sida een, barnaamijka diinta islaamka haddii aan tusaale yar soo qaadano waktigii dowladdii ee u dambeysay islaamka ee cuhmaaniyada oo ay gobolladii ay ka talinaysay iyo waddamadii hoos imanaya dhan kulli ay ku soo kiciyeen khatartii ugu weyneyd oo lagu soo kacashay waxay ahayd een, in horta xarameynka laga qabto muslimiinta laga qabsado kow u- u- sababtii loo qabsan lahayna waxay ka dhigeen dagaallo joogto ah oo aan marna iyo khilaaf iyo burbur marna aan kala tegin oon kala dhammaanin kitaabka caamka ah oo uu qoray een, faysal banu- bani mayshan oo taariikhda ka hadla ali sacuudka faysal bani mayshan oo oo weliba ay wahaabiyada iyaga iska leeyihiin een, bogga labaatan iyo siddeed iyo boga kale oo aad u fara badan haddaan in yar taarikhda aan ka taabano markii lala diriraya dowladda cuhmaaniyada waxay usoo xil saareen nin sarkaal ah oo corneyl ah oo een, kabtan ah oo magaciisa la yidhaha jack spear la yidhaahdo oo aad een, een, een, een, arrimaha carabta loo baray iyo luqada carabiga lasoo baray Eh, markii taariikhdu ay ahayd shan iyo tobankii may kun sagaal boqol saddex iyo tobankii ayuu gudbiyey warbixintii ugu horreysay oo uu leeyahay cidda ugu muhiimsan asharaafta shakhsiyaadka aan adeegsanayno sida shariif xuseen iyo waxba matarayaan cidda ugu muhiimsan ee ka mir dhalin karta hawshan ee hawshan qaba kartahay waa firqada la yidhaahdo een, een, wahaabiyada oo sacuudigu ay hogaaminayaan kow amiin saciidka oo siirat maxamed cabdulwahaab qoray kitaabka la yidhaahdo oo wahaabiga ah kitaabka aan alkhaliij alcarabi uu ku magacaabay isagana sidaas oo kale een, wuxuu caddeeyey markii la dilay een, een, siddeetan iyo een, bogga siddeetan iyo shan uu ku sheegay markii labaatan iyo shantii janaayo kun sagaal boqol toban iyo shan markii la dilay een, ninkan een, kabtanka oo loo soo magacaabay markii u horreysay oo garaadii ugu horreysay uu qaatay oo oo gaashaanlaha uu qaatay la dilay Een, waxay yidhahdeen iyadoo weli garaadii la siin een, gaashaanta weli uusan qaadan ayuu dhintay marka saasuu kabtanka caan ugu noqday isagoo dagaalkii sacuudiga qaybta goobta madaaficda hogaaminaya ayaa een, ninkii taageersanaa een, ibnu rashiid la dhihi jiray oo cuhmaaniyada taageersanaa uu dilay markaas ayaa deg deg waxaa loo soo magacaabay een, john falaby oo qof kasta taariikhda sacuudiga wax ka taqaanaa ee og tahay doorka uu ku leeyahay samaynta boqortooyada sacuudiga ee wahaabiyada john falaby marka een, kitaabadan isaga oo ta- ka hadlaya taariikhda een, kitaabada aan kasoo qornay aada u badan yihiin dee muxaadaraadkana waa ku faahfaahinay oo halkaasaa muhiim inaad ka aragtaan een, buuggiga caddaynta xaqa ee nasiha xaqdoon- xaqdoonkana waa ku qoray Een, laakiin waxaa een, xusid mudan wuxuu yidhi waxyaalihii la isoo magacaabay ee, waxaa ugu muhiimsanaa marka uu ka hadlayay in aan samayno waxaa ugu muhiimsanaa ayuu yidhi in aan samayno een, bathul ishaacaad in aan samayno dadka een, far aan kala qaybino si aan u saarno qolo dadka muslimiinta ah ee degan maka iyo madiine degan dadka xijaas degan ee dadka jasiiratul carab deganaa si aan ugu guulaysano in aan loo burburiyo oo aan firqo ka caqiido bedelan oo ka diin bedelan oo annaga fikraddeena ku shaqaynaysa haddana qaala allahu tacala qaala rasuulullahi si khaldan u adeegsanaysa si aan u helo in aan aan aan dad u dirsano annaga oo aan rag u dirno marka arrintaa isagoo ka hadlaya een, eh, john falaby oo qorallada iyo maraajica hadda aan sheegayno iyo maraajic kale oo ka- een, kasii fara badan ku qoray wuxuu yidhi waxa- waxyaalaha la xil saaray waxaa ka mid ahaa in aan aan fuliyo maalgelinta kadib iyo takhadiid loo sameeyo in cayd- ciidamada dib loogu habayo wahaabiyada Een, kasa koow waxaa ka mid ahaa eh, ixyaa ixyaau alafkaar alwahaabiyati wa iijaadi cumalaaa lana muhiimatuhum taswiiduna bimacluumaatina can khusuumi ibni sacuud alaqwiyaa maca bathi afkaarna baynahum wabath alishaacaat almurjifa fi hadi almuduni walqabaa'il walqura almacaadiya tan marka waxaan rabaa iyo ta soomaalida inaan isbarbar dhigno aad ayayna isu waafaqayaan Eh, wuxuu yidhi een, waxaa naloo xil saaray ayuu yidhi een, in aanu een, annagu ingiriiskii awaanin aad wuxuu ahaa luqada carabiga la baray ee xataa diinta islaamka waxaa laga baray oo muddo badan loo tababaray inuu mustashar caan ah wuxuuna ahaa nin een, sarkaal sara ah oo nabad sugid ah oo markii hore wuxuu la shaqaynayey een, eh, coxi Be- een, bercy cox ninka la yidhahdo ayuu eh, oo markaa khaliijka oo dhan u xil saaraa ingiriiska u xil saaraa boqor- een, eh, gumaystada ingiriiska ayuu ciraaq wuxuu ahaa xoghayay u ahaa wuxuuna ahaa madaxa mukhaabaraadkana u ahaa marxaba marka ninka jaasuuska ingiriiska ah wuxuu leeyahay waxaa la isoo xil saaray in aan dadka ku dhex faafino afkaarta wahaabiyada oo dadka dhahaysa gaalaa tahay khuraafigaa tahay mushrigaa tahay oo laba isdhasho isku diraysa laba isqabta isku diraysa laba qaraabaha isku diraysa shacabka iyo madaxdiisa isku diraysa qabaa'ilkii iyo madaxdooda isku diraysa oo wix ummadii oo dhan wax qas ah oo meel loo raaco aan la oqoon iyo wax lagu heshiiyo aanu ogolaanaynin oo soomaalida maamahayla waxay yidhahdaan qaylaa yeertay markaasaa la yiri masaajidka aanu cararno markaasaana xaggiisayba ka soo yeertay meel loo carara male waayo marka marka dadku markay isdiraan waxaa kala celiya oo heshiisiiya mashaaikhdooda iyo culamadooda waxaa la yidhahdaa sheekh hebela ul cimaamad ku dhex bitiyey iyo kitaab alla kala dhex dhigay iyo culammadii ayaa ku hagoogatay iyo waa taqanin halhaleeskii caanka aan u ahaan jirin oo dagaalada waaweyn qabailka lagu joojin jiray waa taqaaniin marka si waxaas aan loo helinin oo cid alle ciddii heshiisin lahaydba mid kaloo diin qaalalahu tacala dhahaya u fashaliyo oo diintii been ka sheegaya waxaan dhan u yidhi waxaan laysii yiri lay faray afkaarta inaan faafino ani isaga iyo ragga la shaqaynaya oo mukhaabaraadka ahaa iyo inaan samaysano cumalo annaga noo shaqaysa oo fikri wahaabiya huwan cilaamadihii wahaabyada iyo dharkii wahaabyada gashaan laakiin annaga noo shaqaynaysaa muhiimadoodana ay tahay in ayna siiyaan macluumaad dheeraad ah oo ay naga siiyaan dad kasoo horjeeda dowladda wahaabiyada iyo cabdilcasiis al sacuudka iyo alsheekh kasoo horjeeda intaa waxa noo weliso yiri ay weliso maca bathi afkaarna bainahum in afkaarteene oo magac diin huwan oo dadka la kala qaybsho huwan sida dadka loo gumaysa lahaa huwan qayb aad xukunteeda huwan fariiqta sid huwan in lagu dhex fidiyo oo haddana aan kusii dhex fidin haddana ishaacaad waa bahri ishaacaat almurjifa haddana fi hada almuduni oo dacaayado iyo barabagaada ma la yihahda maxaa tirahdaan maxaa la yidhaahdaa wax dadkii la yidhaahdo fidnaada ku dhacaysa iyo sidan iyo kanaad gasheen iyo khuraafaad waaye haddaad ninka madaxda taageertaan ashraafta iyo cusmaanada taageertaan ogaada waxa idinku dhaca iyo diintay ka hor yimaadeen iyo buuq iyo lays dad la isku dira iyo kulli bathul ishaacaat almurjifa oo qabaa'ilka la yirahdo haddaad raaci diidaan boqortooyadan wahaabiyada raaci diidaan oo aad cuhmaaniyada raacdiin hadhow waa la tirtirayaa si aan laga tirtirin hadda soo raaca qaarkaa la yidhahdo dhaqaala iyo waad ka qadaysin iyo waxa la qaybinaya ummadda loogu faa'iidinayo waad ka qadaysin qaarkaa la yidhahdo oo la siri karo qaala allahu tacaala annaga bisa jannada gelin kuwa kale naari gelayaan qaala allahu tacaala loogu fasiro waan afkaar john felid afkaar injiliisi afkaar bersi caucus waaya afkaar afkaar jackson beer waaya afkaar mustacmar bariطaaniya asahiyuuniya waaye marxaba marka arrimahaas ayaa lagu dhex samaynayaa firiya waxaan idiin sheegaya marka de arrintan muxaadaraadka horen aada ugu faafinaya soomaaliya bilaahi calaykum horta ummadda xagga caqliga ka aaday hadda miisaanka saara dagaalada sokeeye waxaa cajiiba aaway ummaddan aqoonyahamiinteedii aaway siyaasiyiinteedii aaway caalimiinteedii aaway waxgaradkoodii may taariikhda dib u eegaan markii dowladda ay ka jirtay waddanka iyagoo ka faa'iidaysanaya ciladihii ka jiray dowladda iyo khaladaadkii jiray ayay iclaamin jireen waa gaalo ha lagu jihaado ha lagu duulo ha lala dagaalamo waxay gacan weyn ku lahaayeen iyagoo oo sacuudiga loo soo marsiinayo maalgelintii iyo dhaqaalihii sidii loola diriri lahaa dowladdaasay gacan weyn ku lahaayeen si markii dadkii dowladdii la dagaalamay oo dowladdii meesha marka ay ka baxday ruuxooda dad maamul maamul bedela si aanay u noqonin haddana waxay qaateen laba kaalin laba door ayay qaateen weliba aan idhaahdo saddex kaalin ayay qaateen ataxaddaa haadihi alkalima asiyaasiya waa la joogaa maanta aqoonyahamiin waa la joogaa siyaasiyiin waa la joogaa haadihi alkalima bedel ha loo keeno badiil ha loo keeno haadihi alkalima goobi joogayaal ayaanu soo ahayn waxay qaadeen saddex tillaabo tillaabada koowaad kuwii isku hadday isku dayi lahayn ama in ay iyaga ay bedelaan maamul bede sidii tii hore u xumeed iyaguna kuwo kale xuma noqdaan laakiin maamul unoq hadday isku dayan in maamul noqdaan si aanay u dhicinin waxay sameeyeen saddex arrin kow iyagii ruuxoodii ayay ka mid noqdeen kuwii dagaalada waday qayb kasta ka mid ay noqdeen qabaa'il dhinaca qabaa'ilkay ku soo galeen xooghaynae u noqdeen kii wax dhistay wasiiray u noqdeen kii guddoomiye urur noqday waxay u noqdeen ku-xigeenadii iyo ayay u noqdeen halkaas ayay afkaartii iyo kala furfurkii iyo si kala fogaanshihii iyo colaadii door ku yeesheen kow labo qayb kale oo iyagaas ruuxooda ka soo horjeeda oo ummaddii isu mu isugu muujisa in iyagu kitaabka alle iyo di- waxyaalaha ay sheegaan maqashaan iyo inay ka soo horjeedaan iyo mar alla marka inta dadkii diriirsanaa isu soo dhawaadaan heshiiyaan een, ay ay markaas kadib waxay bilaabaan een, een, een, kitaabkii alle iyo abaabul maxkamadda islaamiga waxay ku magacaabeen iyo een, ma do- ma doonayno kitaabka alle xukuma xukunto iyo waxyaala noocaasa awood kale iyadan oo gaar u madax bannaan oo awoodahaas in ay heshiiyaan ama caga caga dhigtaan diida mid labaaday ahayd tan saddexaad oo ay sameeyaanna waxay ahayd culamaau diinkii iyo waxgaradkii markay isku dayaan in ay waxaan ka hor tagaan ee ay adeegsadaan diinkooda adeegsadaan dhaqankooda ay lahaayeen caqligooda adeegsadaan way ku dhex jiraan way fashalayaan danaha ay ka leeyihiin marka arrintaas waxay ay aad ay ugu noqotay gacan ee, ajnabigii ee, ka- ee, soomaaliya burburkee danta weyn ka lahaa waxay kaloo baabi'iyeen si een, aasaaskii hoose oo lagu soo hiran lahaa oo dhibaatada kore xalin lahaa oo ahaa dadkii inay hal caqiido noqdaan isku hal diin noqdaan hal meel ay talada diiniga ay awaamirta diiniga ay waanada diiniga ay ka qaataan ayadan way wiiqeen way burburiyeen intaas oo dhan waxay heleen saddex dan oo saacida kow ajnabigii marka horeba burburka danta ama gaaladii da- dalka burburkeeda danaynaysay oo ay khasabta in barnaamijkaas ay iyagana dhinacooda ay ka ka riixaan oo dhinacooda ay ay garab ay ay ay- ay- iyagana noqdaan mushkilo kale oo dhinaceeda iyadana ummaddii burburinaysa markaasna laba mushkilo oo ama hay isku xiraadaan ama yaan isku xiraadan isku hal shaqo qabata ay noqdaan waa qodob tan labaadna waxay sameeyeen eh, oo ku kalifaysay in ay hawshaas iyo wataan een, maalgelin badan iyo hanti badan eh, iyo macaashid badan ayay dhiiggii iyo burburkii dadkii ay ka faa'iidaysteen taasi marka waxay keenaysaa inaanay marnaba diin kaliya xataa ma aha in yaraa diintii lagu khaldamaan inta badan inayba u arkaanba in hay-adahan iyo mashaariicdan iyo kulli aanay u soconaynin haddii ay ay haddii ay een, waddanka nidaam iyo dowlad uu ka dhasho marka marka la isku soo- isbarbardhiga wax waaye ugu horeeya ee fitnada oo bidcooyinka eeg waxyaraa inta qaabka u shaqeeyaan la yaab kale Een, eh, waa cajiib waaye habka ugu khatarsan maalan culammadii diinta islaamka oo dadka iyo diinta markii ay isku dayaan in ay khayr iyo xaq sheegaan marxaba waxaad fiirisaan habka magacaas uu haabiye ee soomaaliya waxaa hormuudka alitixaad ururka al-itixaad bilaahi calaykum fiiriya taariikhdiina dib ugu laabta kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii wakhtigii een, oo ay u- ee dagaalada ay aad u qarxeen oo dowladdii ay meesha ka baxday soomaaliya waad ogsoontihiin waxay dagaallo ka sameeyeen oo ay qabsadeen xamar xaafado ka mid ay qabsadeen waxay samee waxay ku magacaabeen mucaskaraad ay ku magacaabeen waa la socotiin soomaha tababarradii ciidamadu ay sameynayeen intay isku maqan yihiin een, dagaaladii sokeeye iyo waxaan la iskula maqnaa een, iyagiina way ku dhex jiraan hawshaana way qabanayeen markay dagaalo ka kiciyeen kow muddo kadib haddana isla waqtigii xiriirkiis haddana waxay ka sameeyeen s- een, soona jubbadaha een, hoose ayay haddana dagaalo kale ka sameeyeen oo um- is- mustamar isdaba joog ahaa haddana waxay ka sameeyeen een, een, bari ayay ka sameeyeen een, eh, een, min bo- dagaalka ugu jiidada dheera ee hamar dhaca oo oo min boosaasa ilaa iyo ilaa gaalkacyo ay gaalkeeda isku xirnaa maxaa waxaa la yidhahdaa een, bacaad weyn uu soo dhaafto soo lama yidhahdo dagaalkaas dagaalkii saliid loo bixiyey magacyadooda badan lahaa dagaalkii bari Een, waxaan muxaadaraadka ku sheegnay oo noo qoran shakhsiyaadkii iftooday altixaadka ugu waaweynaa oo maxaan dhahay isha cumar faaruqi ay ka mid ahaayeen oo caanka ahaa oo kulli waanu waanu hayna waan qornay kow haddana dagaalkii dheeraa ee gobolka ilaa iyo soomaali een, dhu- dhulka een, ee etoobiya ay haysto ee soomaali galbeed ka soo bilowday ee ilaa iyo gedo ee ku soo faafay ilaa iyo luuq soo gaaray intaasoo dhan waxaa ka siiyaa badan dagaalada ay ka sameeyeen adduunka iyo kay ka sameeyeen soomaaliya kulli isku wada mid waaye mararka ay ay gaalada la diriraan waa qaabka ugu xun oo ay caamada is dhahaan waan jihaadan ku jirnaa waxay samaynayaan gaalada halkaas joogta meesha shacab muslima degan way ogyihiin gaaladaas ayay waxya ayay soo soo arbushayaan ma way soo cararayaan macal shacabkay ka soo baxaan shacabkii iyo xoolahoodii iyo hantidoodhan kulli meesha lagu xaaqaya lagu burburinaya dee gaaladana waa hal waraf eh, laba shimbir een, een, een, een, laba shimbir ku dil waaye dana ugu jirta marna inay dadkii meesha u degana jirma mar si ay u lahaayeen ay uga faa'iidaystaan marna cid ayaga arbushtay ay dhahaan waa raacdaysanaynaa marka een, gobolkii oo dhan soomaalidii iyo dadkii eh, kale ay isla deganaayeen iyo wixii dhammaa waxay noqdeen wax aan m- wax yar oo haba yaraatee nidaam iyo nabadgelyo marna aan aan laga xasili karinin waxaan xasuustaa eh, doodo badana waxaan sameynay markii hadda dowladdii u dambeysay lagu dhawaaqayay een, eh, hadda een, s- laga sameeyey so- laga sameeyey taariikhda waxyaala u jeclaa idin sheegaya oon aad taariikhda waxaan aaminsanahay in cudurka ugu weyn ee adduunka ka jira ay yihiin bidcooyinkan alitixaadka iyo ay- soomaaliya marka la joogo alitixaadka horumidka u yihiin wahaabida horumidka u yihiin magac kastaa la baxeen waxaan xasuustaa eh, markii la yidhi een, dhammaan dadkii ku dagaalamaya soomaaliya ee shirka ka dhacaya kenya ay ku heshiiyeen ayay aada uga naxeen ay dhaheen markaan alle dowladaa samaysmaysa laa iguma rabaan ah in haba yaraato wax madaama samaysmaan ma rabaan Ah, waddankii een, burburkii ka lacagaysteen een, ayu barnaamij dhaqaale oo dhan ayaa ayaa boqolkiiba een, xad faraha ka baxsan gacanta usoo galay markaasi een, dooday isagu kaan keeneen kuwa wahaabiyada ah faa'iidada taarikhda idin sheegaya waxay yidhahdeen kow nimankan horta diinta kuma dhaqmaayaan meesha een, dowladda sheeganaya waa gaalo waa inaan ka hortagnaa waa inaan la jihaadnaa fiiriya hadal meesha ka bilaabeen fiirshi waa gaalo waa inaan la jihaadnaa een, waxay yidhaahdeen waa inaan ka hortagnaa sabab kow diinta kuma dhaqmaayaan labo gaalay rabaa inay keenaan marka dukumentiyaal taariikhiyaan soo qaatay waxaan idhi horta marka koowaad diinta kuma dhaqmaayaan meesha aad ka tiraadeen annagu horta markaan waxaan u baahannahayba in horta burcadda iyo hubka iyo qoryaha iyo dhaca iyo kufsiga waxa dhibaato jirta horta inaan ka gudubno kadibna aan gaarno heer qof kasta oo oo oo- oo soomaaliya ama reerkiisa haweysnaamisa haweysnaane uu cod leeyahay oo uu diin sheegi karo ayaan ayaan ayaan u baahannahay Eh, nidaam aan u baahannahay iyo kala dambeyn kow in la helo laakiin su-aal aad weydiinaya idinkuwaas naqana altixaadatiin wahaabiyatiin marka koowaad dadka aan taariikhda aqoonin ee ka warqabin aa u sheegaysin in aadna rabin waxaan calmaaniya ahayn inaadna waxaan diin aadna rabin Do- dowladda adduunka ugu fisqiga badan oo madaxdeeda adduunka ugu tumashada badan tahay oo ugu khamaar cayaarista badan tahay oo caanka ka ah ta- buug kasta oo kuwa dadka dhaqanka caadiga ay qoraan iska qorqoraan la iska yaqaano adduunka qof kastoo qalin qaado oo arrimaha bariga dhexe wax ka qora arrimaha carabta wax ka qora uu iska yaqaano Eh, oo haddana boqortooyo oo halkaas qoys cid aan ahayn hal qof wiilkiiba caawa dhashaa uu amiir yahay qofkii saas u fiirsan la dilaayo cid sharci ula samayah aanu jirinin haddana yahuudda iyo maraykanka iyo reer galbeedka garabka ugu weyn oo ay ku dhe- dhexleeyihin muslimiinta ah oo sacuudi arabiya la yidhaahdo ayaana idin maal gashata idin samaystay waxaana tawxiid idin wax iyagu ay aaminsan yihiin ayagana ingiriis awl sameeyey iyo saayuniin marka hore samaysay haddadana u dambeysay eh, markii eh, maraykanka ay imaanayeen oo xulafada dagaalka ciraaq ay ku magacaabeen een, een, een, xarbul khaliijka ay ku magacaabeen dagaalkii een, khaliijka lagu magacaabay oo maraykanku uu hogaaminayeyna wahaabiyada ragga idinku waaweynaa kitaabadooda akhrisataan oo cus- een, ibnu baas iyo cuthaymiin iyo ibnu manaac ibnu maniic iyo cabdilcasiis ala sheekh iyo kulligood iyo jabriin iyo wixii faraha badnaay waxay idin jawaabeen in la taageero maraykanka iyo yahuudda oo wato iyo eh, xulafada oo watahay in ay waajib muxatam ah tahay aayad qur'aana ayaana sida caadada idin ahayd ee qur'aanka beenta u daliishataanna ay u daliishadeen oo dhaheen yaa ayuha aladiina aamanuu yaa ayuha aladiina aamanuu khuduu xidrakum waa hadda aayad qur'aana yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu alla rumeeyo kuwii xaqa rumeeyo khuduu qaata xidrakum digtoonidiina qaata oo iska dhiciya gaalada aayadda macnaheedu ahayd ay ku bedeleen waa waajiba hala taageero yuhuudda iyo hala taageero iyo maraykanka iyo sahyuuniyadda iyo reer galbeedka iyo xulafada oo wato markaasuu su-aal igu soo celiyey oo wuxuu yidhi de ninkan wuxuu ka hadlayaa waddankayaga maama waddan kale ma oga inaad dukumiinti wato inaan oo taariikh iyo halkan ii taalo waxaan la soo baxay majalada Al- almadiina ay ku magacaabaan oo wahaabiyada soo saarto oo soddon iyo saddex wahaabi oo nuur cali colow uu hogaaminaayo ay dhaheen sheekh nuuruddiin cali colow ay ku magacaabeen ayaka ninka u horreya somalia wahaabiyada keenay Eh, oo safaaraddii sacuudiga inta tageen ay iyaguna taageeraas dhiibayaan sababta nin kasta oo wahaabi amarkiis boqortooyada sacuudiga bixiso meel kastoo adduunka joogaan waa khasab inay bixiyaan dadka inay raacaan amarkaas dadka unba aan diinta aqoona diin looga dhigaya oo qaala allahu tacaala iyo lasu jilbaasanaya ma ahane waa ragga ugu sasareya waa rag dadkaas u ah mukhaabaraad iyo shaqaalo u ah waaye oo oo eer boqortooyada sacuudiga u ah waaye marka arrintii markii aan soo bandhigay alxamdulilahi rabbi alcaalamiin hadalkoodii meeshii ayuu ku xirmay waana waxyaalaha aan u danaynayno taariikhda waaye isku soo duub fitnada dadka firqooyinka waxyaalaha hadda soomaaliya dhibaatada ugu weyn haysta waxaa ka mid ah dhibaatada ugu weyn wax waaye haddii nabar uu ka hayo adduunka ama uu caloosha ka hayo nabar caloosha ka haya haddaa madaxa ka dhaydo weligaa ma raysanaysid caloosha raysan mayso waayo caloosha madaxa ma aha dhaawac ayaa lugta kaaga yaala ama lugtaa ka jaban tahay madaxa lagaa kabay ma raysanaysaa dhibka soomaaliya haysta waxa waaye cudurka ugu weyn ee soomaaliya ka jira ee haddii aanu xallisminin aanay xallismayn haddaanay fahmin aanay fahmayn aanay waxba u dhismaynin oo aan cid ku baraarugsan aanan dareeminin sida mudan ku baraarugisteeda waa fidnada oo firqooyinka diiniga sheegta oo bidcooyinka oo alitixaadka iyo hormuudka u yihiin kulla isku magacyada badan leh ay ku haayaan dhibka ay ku haayaan waaye oo dhinac walba ah dagaal dhaqaale waaye dagaal siyaasadeed dagaal bulsho dagaal diineed kulli ayay ku dhex haayaan waana xaqiiqo waaye qaabka hadda ay inta hadda weli aanan dagaalada weyn oo gobolka dhancami dalka dhancamimay aanay ka ridaynin waddanka waa inta ay weli u arkaan in awoodda ay ku yar tahay ma ahan ayaga mar kasta waxay isweydiiyaan xataa dagaaladii hore oo dhac waa isku eedeeyeen waxay isku eedeeyaan war maynaan gaarin weli heerkii aan dagaalami lahayn ma aha yaanaan dagaalamin waxay dhahaan ma aynaan gaarin weli heerkii aanu dagaalami lahayn iyo mar kasta waxaa marka ilaa hadda weli waxaa taaga qaar dhahaya waan gaarnay wakhtiga aan dagaalano aan dagaalanno marka waxaan waa ummad ay ku dhex jiraan mar kasta dad sugaaya wakhtigii dadko dhan ay layn lahaayeen ha marka insha allahu tacala de muxaadaraadkiina kale iyo kulli waanu ku faahfaahinay waxayna ku ficnaan lahayd ba dee hadda maadaama su-aalo badan iyo mawaadic badan aad dhahdeen waxbaan kaa weydiinaynaa in iyada tani ayba mawduuc gaara yeelato oon uga hadalno qaabkii u adeegsadaan iskuullada oo gacan ku dhiiglinimada ah qaabkay u adeegsadaan dhaqaalaha oo qof kasta oo qofba sida looga qaadi karo kii qabiil looga qaadi karo kii iskuul looga qaadi karo been ah oo aan ku dhisana kii maxkamad looga qaadi karo kii looga qaadi karo ceel iyo wax la qodayo aan waxba ka jirinin kii looga qaadi karo xiriir ganacsi looga qaadi karo kii looga qaadi karo agoon lama sawirtay iyo iyo dad baahan looga qaadi karo kii looga qaadi karo mid kasta dhaqaale oo meel walba loo gelayo xataa xataa xataa xataa in lawaxyaala laga ganacsado waxyaalaha xaaraamta ah kootarbaanka ah xataa loo maraayo loo maraayo in wax kasta oo in la adeegsado shaksiyaad gacan ku dhiiglayaal la adeegsado hantidooda lagu shaqaysto oo diin sheeganayo meel kasta oo lacag loo mari karaan loo maro haddii bilalaqa haddii ay tahay iyo haddii ay tahay wax ayu nooc loo maraayo cigda aan taas fahminin ma aysa fahminin wabi altixaad ma aysa fahminin waddankana ma dhihi karto siyaasiyan ka ahay ma dhihi karto aqoonyahanan ka ahay ma dhihi karto sababtoo ah aqoonyahanka dhabta ah qofku wuxuu wax u baranayaa qof kasta keliis cuno waa samaysan karaa wuxuu cuno waa raadsan karaa quraanyadu cunay raadsataa waa inaa cuntaa geedku xataa xataa geeduhu xataa cunay way cunaan wax way cunaan wayna noolaadaan geedka meel halka meel isaga yaala cunno iyo cabitaan wax la heli kara waaye xataa geeduhu ilmo way kala dhalaan wax kala dhalista bahaladu way kala dhalaan waxaas dhan kulli wax fudud waayo ruuxa aqoon-yahanka ah ruuxa sarkaalka ah ruuxa siyaasiga ah ruuxa sheekha weyn ah waa in uu fahamsan yahay dhibaatada diinkiisa iyo dadkiisa iyo dalkiisa ugu inuu fahamsan yahay waaye idan faham la-aanta ay soomaaliya ay fahmi la-a yihiin alitixaadka iyo khataraha ay firqooyinkaasi ay waddankan ay ku hayaan iyo dhibaatooyinka iyo waxa ay yihiin qaabka u shaqaystaan iyo habka dhaqaale iyo habka ay u abaabulan yihin iyo habka ay wax u burburiyaan iyo habka ay damacsan yihin mustaqbalka intaba qofka haddaan u fahmi karinin ma aha ruux waddankiisa sheegan kara inuu waddankaas u matelo qaybaha aan soo sheegnay baaraka allah fiikum arrinta iyadana xasuusta mudan waxay tahay haddii sidan ay ku socoto habka ay u shaqaynayaan firqooyinka oo qiyamkii iyo culimmada laga dambey jiray iyo kala dambayntii ay burburiyeen aanay marna ogolayn in nidaam iyo kala dambayn iyo dowladnimo ay timaado ay adeegsanayaan waxyaalaha hantikororsiga oo dhiigga ummadda ay ka samaynayaan hantikororsiga ay ku samaynayaan oo aanay inaba ha aatee aanay ka fekeraynin wax wax haba yaraatee naxariis aan dadka iyo dalka iyo diinka aan u haynin dadkiina ay saan yihiin ay ku baraarugaynin oo aanay iska arrintaas aanay ka hortegaynin oo macnaha ka hortag een cilmiyeysan oo sax ah oo dariiq saxiixa loo maro aanay la imaanaynin waxaa dhalanaysa oo haddaba bilaabatay in ummaddii ay kasoo diinkeedii ka fogaato ee ay wadamada ay ku kala qaxeen iyo wadamada ay kala aadeen oo dhaqamada gaalada ay kala gedsan leh ay ka soo baxaan qaybo gaalo ah ay soo baxaan een qay- dad diintii ee, ay soo baxaan ee waddanka gudihiisa ay ka soo baxaan qaybahaas oo kale aaminsan ay ka soo baxaan oo diintu aan aaminsanayn bidcooyin sida hadda iyaga u kala gogo-een oo takfiir ayagii dhexdooda iyo xataa iyagoo takfiir ah kulligood alitaxaad iyo kulligood takfiir fikri wahabiyada fikri takfiir waaye fikri- fikri firqooyinku fikri takfiira waaye haddana takfiirkii oo- oo kuwa iyaga sii dhahan takfiir oo ka soo baxay iyagii ay haddeer qaar gaalo isku kala sheegayo salafiya ee kuwa isku magacaabay oo dhahay alitaxaad waa gaalo ee kuwa alitaxaad ansaar la dhahayo dhahay ansaarka takfiir waa gaalo kuwa takfiir oo dhahayo kulligay wada gaalo waaye ay- ay waxaas ayagii kun magacii ay ama akhwaan iyo magacii ay la baxayeen dhan kulligood ee salafuljadiid ay isku sii magacaabeen haddana oo kuwii kale ku gaalnimo xukumayaan waxay noq- waxaa soo baxaysa ummad gebigeedaba aanba meel laga qabta lahayn oo oo gebigeediiba u kala een, meel loo raaco oo gaalnimo meel loo raaco aan lahayn iyo bidcanimo meel loo raaco aan lahayn iyo wax isku ummad gebigeedaba qiyam aan lahayn oo soo baxday ayaa imaanaysa waxaa marka een, muhiimka tahay oo diinta islaamkuna ay nafarayso ee culammadii islaamka ee soo jireenka ahayd ee fidnadan oo dhan ah kuwii diidanaa oo la ogyahay badbaado ummadday u ahaayeen oo caqiidaduna ay saxiixa ahayd dadkooda iyo dalkooda iyo diinkoodana weligoodba u qiiroo jiray in dariiqoodii la raaco badbaadada dhabta oo xaqiiqada ah